idil cabdi jaamac saygeeda iyo shan caruur ah oo ay dhashay waxa ay muddo labaatan sano ah ku noolaayeen tuulada kalabayr oo magaalada boosaaso u jirta lixdan kilomitir hase ahaatee markii uu dunida ku baahay cudurka covid sagaal iyo toban waxa ay qoyskani go-aansadeen inay degaan dhulka miyiga ah islamarkaasna waxa ay dhaqdeen ari iyo digaag waxaa v o a u suurto gashay inaan qoyskan ku booqanno halka ay ka degan yihiin dhulka miyiga ah ee aan ka fogayn waddada laamiga ah hooyo idil ayaa v o a uga warantay nolosha miyiga iyo waxyaabihii ay kala kulmeen waxaan digaagayga iyo adhigayga iyo ciyaalkayga waxaa ula soo baxay meesha banaanka korona iyo hargab iyo xanuuno toona intii aanu baadiyaha joognay
hooyo idil waxa ay ku dhalatay magaalada muqdisho sanadkii kun iyo sagaal boqol toddobaatan iyo toddobadii waxaana ay ka mid ahayd qoysaskii soomaaliyeed ee kasoo barakacay colaadihii sokeeye mar kale ayay inoo sharaxaysaa caqabadaha ay kala kulantay nolosha cusub
dhakhtarka banaadir baa ku dhashay xaafadda yaaqshiid baa ku garaadsaday maxay haddii lasoo qaxayna wadanka waqooyiga laascaano iyo hawdka iyo dhulkaasa baan ku koray oo intii de inanimadayda ahayd haddii aan maamo noqdayna bari baan soo galay waxyaalo badan baa ii dildilcayaamihii hore waxaa odhan jiray hablaha joogana bal ii dhisdhista laakiin sidii hore hadeer mihii waa hadeer kana u dambeeyo aan hadeer fadhiyo gacantayda anaa ku dhistay waxaa weeye soolabadaa noo xidhan moobeeladayda ka dabaysanaa waxaa weeye khadka laga isticmaalaa waxaa weeye facebooka wixii soo dhaco oo kasta haddaanu baadhano diyaar bay noo yihiin waa geli karnaa waa noogu jiraan waxaa weeye annaga hadeer magaalo waxaanu uga baahannahay maba jirto biyaha booyad baa noo shubtaa maxay ahayde waxaanu ku shubanaa hambag la yidhaahdo oo booyadda dhanqaada baanu ku shubannaa idil iyo dhowr qoys oo kale oo ka soo hayaamay tuulada kalabayr waxa ay si fudud u helaan adeegyada ay u baahan yihiin maadaama aysan ka fogayn waddada laamiga ah ee dhex marta dhulka miyiga ah ee ay degan yihiin hase ahaatee waxaa muuqata inay meesha ka baxday waxbarashada ubadka qoysaskan faadme yaasiin jaamac v o a boosaaso